alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى allahu wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalih baabu sidqi runta ayuu baabu yahay in runta la sheego oo lagu dadaalo waay kolkaas sidqiga iyo runta macnaheedu waxa weeye asal ahaan muqaabaqatu lkhabari lilwaaqic warkan la sheegay sida xaqiiqda ah ee waaqica ah inuu waafaqo oo muqabaqo ogaa runtii akhbaarta ayay gelaysa wax dhaba oo jira qofku markuu ka waramo unbuu sheegay waxaan jirin haddii uu sheega uu ka warramona been buu sheegay kadalika runtu afcaashana way gashaa oo sida afcaasha ay u gelaysaa waxa weeye yani daahirkii iyo baatinkii qofka korkiisa iyo kalkiisa inay iswaafaqsan yihiin oo isku mid yihiin oo qofku tusaale ahaan waxaanu kalka iyo xagga hoose ku haysan hadduu muujisto runtii baa meesha ka muqan waana darajo waxaa runta loo yaqaanaa iyo dhaqan aada iyo aada u qiimo badan waxaanu ka mid yahay dhaqamada dadka muuminiinta ay leeyihiin beentoo ka soo horjeedaana calaamaadka munaafiqiinta iyo dhaqankooda ayay ka mid tahay qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahw ittaqu llaha ilaahay ka cabsada wa kunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega macooda ahaada oo la jira dadka saadiqiinta aayaddan xadiidkii dheeraa ee kacab bin maalik waa inagii kusoo maray waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasaadiqiina wasaadiqaat ragga runta sheega iyo dumarka runta sheega oo dabu ilaahay jala wacalaa ammaanayay sifooyin wanaagsan oo ay yeesheen darteed ajar weyn iyo abaal weynna ugu ballan qaaday ayaa waxa ilaahay uu ku daray wasaadiqiina wasaadiqaat rag iyo dumarba dadka runta sheega ee runta ku sifaysan qiimaheeda markaa halkaa laga qaadanayo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi falow sadaqu llaha ilaahay hadday rugu sheegi lahaayeen lakaana khayran lahum runtaasaa u wanaagsanaan layd adduun iyo aakhiraba markaa runtu waa wax lagu badbaado oo ana arrin waxa weeyaan sinaba aan looga maarmi karin ee waxaana la doonayaa qofku inuu naftiisa uga caado dhigo runtaa qaala wa ama alaxaadiisu falawalu xadiidka hore waxa weeye falawalu xadiidka hore can ibni mascuudin ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu yo can nabiyi nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala yuli ina sidqa runtu yahdii qofka waxa uu ku hanuuniyaa ila lbiri wanaagga oo uu gaadhsiiyaa ayuu waxa weeye u jiidaa oo ina albira wanaagguna yahdi wuxuu qofka gaadhsiiyaa isna uu ku hanuuniyaa ila ljannati jannada wa ina arajula qofkuna la yasduqu run buu sheegaa oo runta ayuu ku dadaalaa xataa yuktaba ilaahay oo lagu qoro cinda allahi ilaahay agtiisa sidiiqan runlow ilaahay oo markaa lagu qoro inuu yahay qof run badana ah oo runta u sheega wa ina alkadiba beentuna yahdi waxa ay qofka ku hagtaa ila alfujuuri xumaanta wa ina alfujuura fujuurka iyo xumaantuna yahdi ila annaar qofka naarta ayuu markaa ku hagaa wa ina arajula qofkuna layakdibu been buu sheegaa oo beentuu ku dadaalaa xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa ilaahay agtiisa been badana lagu qoro qof markaa been badan lagu qoro walciyaadu billah muttafaqun caleyh qaar iyo muslim baa isku waafaqay waanu soo noqon doonaa waxaanaynu halkaa hore ka arkaynaa xadiidka qeybtiisa hore runta iyo qiimaha ay leedahay waayo birrigii bay qofka ku hagaysaa birriguna waa ismun jaamicu likulli lkhayraat waa wanaag oo dhan weyn wanaaggaasina waxa uu keenayaa qofka inuu jannada galo oo sidaa uu ku guulaysto bilcagsi beenta oo runta kasoo horjeedaana dhib bay leedahay xumaantay qofka waxa weeye ku hagtaa xumaantiina naar baa lagu gelaya waxaa kaloo xadiidka ka cad macnii qofku inuu runtii naftiisa bari karo oo runta uu kasban karo waayo oo qofku waxa weeye haddii uu runta ku dadaala inuu runta sheego uu beenta iska ilaaliyo waxaa laga yaabaa inay marka dambe dabeecadba u noqoto oo naftiisa aan beentaba ugu taagelin run uun mooyaane kolkaa qof kastoo inaga midi waa inuu naftiisa runta uga caadadigu runta ku dadaalo athaaniya xadiidka labaad can abi muxammadin waxaa laga wariyey oo alxasan ibni caliy bni abi aalib ahaa radia allahu canhuma waa xasan oo faatima binti rasuulillaahina ay dhashay oo rasuulku daa uu u ahaa hoyo qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam dac ka tag maa yariibuka waxaan u shaki gelinaya ka tag ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinahay nagu tago xaggiisa qabo fa ina sidqa maxaa yeelay runtu tuma'aniinatun waa xasilooni oo qalbigaa ku xasilaayo naftaa ku degaysa walkadiba beentuna riibatu waa shaki weyn oo naftii waxa weeye qalaq iyo haddii alaba kuurooyo deganaan la-aan ayay ku abuuraysaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun saxiix tirmidi baa wariyey waxaanu ihi waa xadiid saxiixa weeye sidaa tirmidi u sheegayna weeyaan bay ahlucilmigu yidhaahdeen oo xadiidku waa xadiid saxiix oo rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam saaburuudkiisuna wuxuu ahaa sababta uu ku soo arooray mid la odhan jiray abulxawdaa asicdi ayaa alxasan ibnu cali ku yidhi maa xaqigta min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay horta maxaad ka qaybtay adigu waayo dee wuu yaraa waktigii rasuulku joogay oo ilmo yar inan yar buu ahaa iyadoo aan markaa sii weyneyn baana rasuulku baxay calayhi salaatu wasalaam marka horta adigu rasuulka maxaad ka qaybtay kolkaasuu dabadeetana sheegay arrinkan iyo qaarka aada xadiid markaa wuxuu ka mid yahay jawaamiculkelimkii iyo murtidii rasuulkeena la siiyo calayhi salaatu wasalaam wuu kooban yahay haddana waa wax macna ballaadhan waa qaacido dhan wey waxaanu xadiidku asal ku yahay waxa loo yaqaano waraca iyo wax allo wixii laga shakisan yahay ama madmadow ku jiro ama qofka waxa weeye gaadhsiin kara meelaan wanaagsanayn inuu iska ilaaliyo uu iskaga tago allo wixii aada ka shakido ha ahaado wax la cuno ha ahaado wax la cabo ha ahaado wax lagu hadlo ha ahaado wax si kale loo sameeyo wax allo wixii aada ka shakida iskaga tago waxaanad ka shakisnayn oo cad waxa weeye doono oo la kaada runtuna waa tuma'aniina qofku markuu runta sheegaayo uu isku kalsoon yahay waxaa lagu odhan doonaa waa beenta ka baqan maayo de waayo waa run mar haddii uu run yahayna haddii xataa lagu qabsado la idhaahdo waxaa sidaa maaha mar hadduu hubo cid un baa u markhaati kici doonta odhan doonto war waa runtiisa waxaasuu jiro beentu iyadu waa riibo oo waxa weeye markan uu sheegaayo xataa ma warwarba ah mana shakila ah waxaanu xataa ka baqanayaa in lagu qabto oo la idhaahdo qaar waa beena waxaa siyo halku wa sidaa ku noqo maxaa aad sheegaysa qowluhu hadalka rasuulku uli yariibuka huwa bifatxi yaai wadamiha yariibuka iyo yuriibuka wa macnaahu macnihiisu waxa weeye utrug ka tag maa tashuku waxaad ka shakisan tahay fii xillihi xalaalnimadiisa wacdil waxaanad u leexataa ilaa maa laa tashuku fiihi waxa aanad ka shakisnayn u leexo sidaa macnihiisu waay althaaliu can abi sufyaana abi sufyaan waxaa laga wariyey oo sakr ibni xarbin aha radia allahu canhu iyo xadiidihi dawiili xadiidkiisii dheeraa ee fii qisati hiraqla qisadii hiraqla ka waramayey hiraqla wuxuu ahaa meliku rum oo boqorkii reer rum waay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam warqad u diray markii warqadii ay gaadhay ayuu ciidimo ka joogtaa dadkaa xaggaa dega ama kaagao dabadeetana abu sufyaan iyo safar ay wada socdeen baa la helay markaasuu su-aalo fara badan weydiiyey natiijana wuu kala soo baxay qisaduna waxaad ka heli doontaa saxiixa bukhaariga bilowgiisa iyadoo aada iyo aada u dheer oo kale faahfaahsan halkaasaa ka eegi doontaa markan kolka abu sufyaan su-aalaha uu weydiinayay ninkani muslim u ahay laakiin dib buu ka islaamo islaamnimadiisina ay wanaagsanaato qaala hiraqlu hiraqla wuxuu yidhi famaadaa ya'murukum ku idin faaca yacni annabiy nabigu ujeeda sala allahu calayhi wasalam muxuu idin faaca su-aalihii weydiiyey ka mid ah qaala abu sufyaan abu sufyaan baa yidhi qultu waxaa hi yaqulu wuxuu idhaahdaa ucbud ullaha ilaahay caabuda waxdahu keligii walaa tushriku bihi shay-an awla shariik yeelina ilaahay jala wacala oo xaqiisa iyo cibaadadiisa cid kale ala wadaajimi watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa-ukum aabbayaashii wixii ay odhan jireen ee umuurtii jaahiliyada ahayd iyo wixii sharciga khilaafsanaa wa ya'murunaa wuxuuna faraa bisalaati salaada wasidqi runta walacafaafi dhowrsoonaanta muxaramka iyo wixii aan haboonay oo dhan laga dhowrsoonaado wasilati iyo qaraabo xidhiidhinta qaraabaniyo la xidhiidhiyo muttafaqun calayh markaa wixii ugu horeeyay rasuulku ku baaqayay calayhi salaatu wasalaam dacwadiisuna ay xoogga saaraysay muxuu ahaa tawxiidka ilaahay buu ahaa waayo waa xaqii ugu horeeye koowaadii waana ka dacwadda laga bilaabay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa sida rasuulku runta uu u fari jiray calayhi salaatu wasalaam iyo in arrintaasi arrin aada u caan baxday ahayd oo dadkan markaa hadalkan tabinayay sidan leh may ahayn dad muslimiin ah soo ma aragti oo diintii waxa weeyaan markaa dee bartay ama rugeeyey ama aada aqoon ugu yeeshay hasaa ahaatee waxay kutusaysaa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam runtiisa iyo faristii uu runta faraayay mid aada u caanbaxday oo mashhuura ay u ahayd waaya alraabicu can abi thaabit abi thaabit waxaa laga wariyey waqiila abi saciidin waqiila abilwaliid abi saciid iyo abilwaliidna waa lagu sheegay oo sahl bni xunayfin ahaa xaabigii la odhan jiray wahuwa badriyun badri baanu ahaa dagaalkii bada raggii xaadiray buu ka mid ahaa radia allahu canhu kadalika dagaaladii kale ee ka dambeeyeyna wuu xaadiray ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man sa'ala allaha tacaala qofka ilaahay weydiista ashahaadata shahiidnimo qofka weydiista inuu shahaado qaato oo fii sabiilillaahi uu dhinto bisidqin run ahaan uu run u weydiista si run ah oo dhab ah ballaqahu ilaahay wuu gaadhsiiyaa manaasila ashuhadaa'i darajooyinka shuhadada ayuu ilaahay gaadhsiiyaa wa in maata a kuba dhinto calaa firaashihi gogoshiisaba ha ku dhintee rawaahu muslim muslim baa saxiixan weyy markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa anna sidqa alqalbi sababun libuluuqi اlarab qofku inuu qalbiga run ka sheegaayo oo dhabay ka tahay waxay sabab u tahay inuu dantiisa iyo waxa uu doonayo gaadho waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga ilaahay siduu ugu ballaadhan yahay oo qofkii ilaahay shahaadada si dhaba u weydiisto oo run ah kii run ay ka tahay iyo kii kale ee beenbeen ay ka tahayna ilaahay kama qarsoona jalla wacala qofkaa ilaahay uu darajadaa sare gaadhsiinaayo walow yaanay markaa dhicinba inuu dee dagaalkii gaalada intuu gala dhintay walow yaanay taasi dhicinba waa tahay runta iyo qiimaheeda kolkaa halkaa ka cad alkhaamisu can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu li qala rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama hazaa nabiyun min alambiyaai hazaa nabiyu nebi baa duulay nebigaasoo min alambiyaai ambiyada ka mid duulay waxaa looga jeeday araada an yakzuwa nebi baa wuxuu doonay inuu duulaa looga jeeda waayo hadalkan soo socda marka uu odhanaayo weli muu duulin ee intaanu duulin buuli markaa khazaa nabiyun min alambiyaai nebi nebiyada ka midaa doonay inuu duulo nebigaasina wuxuu ahaa nebigii la odhan jiray yuusha ibnu nuun buu ahaa oo wuxuu ka mid ahaa ambiyadii loo diray reer banu israa'iil nebiguusa dabadii baa ilaahay reer banu israa'iil u diray waay markaa inuu duulu damcay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh faqaala wuxuu ku uhi liqowmihi qoomkiisii wuxuu ku uhi laa yatbacani yaanu iraacin rajulu niy nin yaanu iraacin ninkaasoo malaka hantiyey budca imra'atin haweeney farjigeed ama xubinkeedii taranka oo mehersaday haweeney fahuwa isaga oo yuriidu raba an yabniya bihaa inuu dhisto ula guri galo walamaa yabni bihaa welina aan la guri gelin kaasi horta yaanu raacin intuu gabadh mehersaday weli aan la guri gelin walaa axadun qofna yaanu iraacin qofkaasoo banaa dhisay buyuutan guryo guryahaasoo lam yarfac suquufaha saqafyadeedii aanu kor u qaadin oo waxa weeyaan wixii lagu dadaayey sida jiingad iyo waxyaabihii lagu dadaayey weli aan ku dadin oo markaa guryihii ay u qaawan yihiin kaasina yaanu raacin walaa axadun qofna yaanu raacin ishtaraa soo iibsaday qanaman adhi aw khalifaatin ama hala rimay ah oo wa huwa isagu yantadiru sugaaya awlaadahaa carruurteeda sugaaya awlaadahaa yacni waxa ay u dhali doonaan sugaaya iyo taranteeda riwaayadda bukhaarigana wa huwa yantadiru wilaadahaa dhalmadeeda sugaaya wey dhalmadeeda sugaaya oo ka foolinaya kaasina yaa irnaa fadana fagazaa wuu duulay markii uu iska reebay dadka noocaasa dabadeed fadanaa wuxuu u dhowaaday min alqaryati qaryadii uu ku duulaayay buu u dhowaaday salaata alcasri salaad casar buu u dhowaaday aw qariiba min daalika ama waqti ku dhow qaryadaas waxaa ahayd ariixaa baa la odhan jiray ariixaa ayaa la odhan jiray waxaanay ku taalay xaggaa iyo baytulmaqdis bay ku taalay ya oo waxaa la tilmaamaa waxa weeye qoomkii markii hore nebi muuse uu ku duulay reer banu israa'iil intuu kaxaystay ee dabadeetana ay raaci waayeen ee ilaahay tiyaa ku salliday qoladii buu dib ugu duulay taana waxaa inoo caddaynaya xadiid saxiixa oo rasuulku uri ina shamsa lam tuxbas calaa basharin ilaa liyuushaca layaaliya saara ilaa beyt ilmaqdis marka ariixaa qaryada ayaa la ohan jiray salaad casar buu gaaray maalinkuna sida riwaayaadka qaar ay muujinayaan waxa uu ahaa maalin jumcaha buu ahaa dabadeetana wuxuu is yidhi haddii aad imarka dagaalka gasho cadceeddaa kaa dhici doonto oo waxaad habeensan adigoo aan maaragtay meeshay qabsan oo hawshii aan ka gungaadhin faqaala hishamsi cadceeddii buu dabadeeta ku yidhi nebigi innaki adigu ma'muuratun waxaa tahay mid la amray baa tahay wa ana aniguna ma'muurun mid la amray baan cadceeddii adigu waad amran tahay anna waan amranahay labadeenuba amar baynu ku socnaa laakiin labada amar baa kala duwan oo amarka nebiga ilaahay amray iyo dadka kaleba waa amru takliif wey soo ma aragtid amarkan cadceedda la amrayna waa amru taskhiir ya oo waa amar kawniya weeye waa tahay adna waad amrantay adna waan amranay allaahuma axbishaa ilaahay ou noo jooji calaynaa korkayaga ilaahay ou noo jooji allaahuma axbishaa calayna ilaahay ou noo jooji waxubisa dabadeetana waa la joojiyey xataa fataxa allahu calayhi ilaa ilaahay u furay meesha oo gaaladii intay weerar ku asqeeyeen ay jabiyeen qanimooyin badanna ay ka qabsadeen tani markaa waxa ay ka mid tahay min mucjizaati alambiyaa wa aayaatihim mucjizaadka iyo aayaadka ilaahay jala wacalaa uu nebiyada siiyey ayay ka mid tahay cadceedu joojintuna sida xadiidka horeynu akriinago uu tilmaamayey nebigan ayuunbay ku gaar ahayd oo ilaahay bashar kale cadceedda uma joojin yuushac ibnu nuun mooyaane waa tahay fa jamaca wuxuu ururiyey alqanaa'ima qaniimooyinkii buu ururiyey fa jaa-at way timi yacni annaara dabkii baa yimi litaakulaha asmaa'i cunta oo waxaa jiray ummadihii hore qaniimooyinku xalaal ma ahayn sida xadiidka aynu ku arki doono markaa wixii ay qaniimaystaan intay ururiyaan ayaa dabadeetana dab intuu yimaado ayuu cuni jiray waayo dabku inuu cunaano waxay calaamad u ahayd inaan khiyaamo iyo quluul iyo waxba la gelin soomaalia haddii qulul ku jiro wax laga siibayna dabku waxa weeye ma cuni jirin fa jaa-at way timi yacni annaar dabkii cuni jiray qaniimooyinka ayaa yimi litaakulahaa si ay cuntoo falam tatcamha may dhadhamin way dhadhamin weyde way cuni weyde faqaala dabadeetana nebigii baa yidhi inna fiikum waxaa idinku sugan quluulan khiyaamaa idinku suganoo qaniimadii waxbaa kala baxdeen oo ka khiyaamayseen maxaa markaa la samayn jiray si loo ogaado qaniimada cidda ay ku maqan tahay nebiga ayaa markaa lala baycoon jiray dabadeetana cidda ay ku maqan tahay qaniimadaas ama xatooyadaasi qaniimada laga siibay gacantiisaa gacanta nebiga ku dhegi jirtay oo saasaa lagu fadeexalin jiray laguna ogaan jiray in iyada ciddaas ku maqan tahay ina fiikum guluulane falyubaayicnii ha ila baycoodo min kulli qabiilatin qabiil walba ha igala baycoodo rajulo nin qolo waliba nin ha iska soo saarta ninkaas oo la baycoodo falasiqat waxa ay ku dhegtay yadu rajuli nin gacantii baa ku dhegtay biyadihi gacantii nebiga faqaala wuxuu yihi nebigi yuushac ibnu nuur fiikum lguluulu idinka ayaa markaa quluulku idinku sugan yahay oo quluulka idinka ayaa sameeyey falyubaayic faltubaayicnii hayla baycooto ninkanow qabiilatuka qabiiladaada iyo qoladaadu hayla baycooto dhammaantood nin kasta oo ka mid a hayla baycooto waayo dowleetana sidiibay yeeleenoo falaziqat waxay ku dhegtay yadu rajulayni laba nin gacantood aw halaathatin ama saddex gacantood biyadihi gacantiisii bay ku dhegtay faqaala kolkaas uri fiikum lquluulu quluulkii idinka ayuu idin fadhiyaa oo uu ku sugan yahay quluulkuna sidiisaba waa alkhiyaanatu fi lmaqnam qanimadii in wax laga siibo intaan la qaybin ba fajaa-uu way yimaadeen keena buuri markaa wixii aa ka saarteen oo fajaa-uu waxay la yimaadeen oy keeneen bira'sin madax bay keeneen ra'sigaas oo mithli ra'si baqaratin sac waa neef lo-a madaxii oo kale ah oo min adahabi dahab dahab weyn oo waxa weeye sac madaxii oo kale ah ayay keeneen oo wadacahaa dabadeetana qaniimadii buu ku daray oo u dhigay fa jaa-at innaaru dadkii baa markaa yimi oo fa akalataa way cuntay walam taxila hanaa'imu haniimooyinku xalaal umay noqonin liaxadin qablanaa cid inaga horreysay uma axalla allahu lana alghanaa'ima dabadeeta ilaahay baa inaga inoo xalaaleeyey haniimooyinka lamaa ra-aa markuu arkay dacfanaa taagdaraanteena iyo cajsanaa cajsigeenna fa axallahaa lanaa wuu inoo xalaaleeyey muttafaqun calayh bukhaariyo muslim waa isu waafaqan qaala alkhalifaatu bifatxi lkhaai lmucjamati wa kasri laami jamcu khalifatin khalifa oo la badiyey weeye wahiya khaliifadunaa naaqatu xaamilu oo hasha dhalaysa xoolaha hasha uurkala dee lama idhaahdee oo hasha dhalaysa ayaa la idhaahdaa ee ilmasida waa tahay xadiidkani fawaa'id badan baa ku sugan ee waxaa ka mid ah jihaadku inuu umadihii horena mashruuc markaa dhexdooda ahaayo qaarkood ilaahay faray inay jihaadaan oo gaaladiiyo cadowga ilaahay ay la tiriraan waay waxaa kaloo laga qaadanayaa aayaat lambiyaa waxaa kaloo laga qaadanayaa saddexdaa inuu iska reebay nebigaasi calayhi salaam sababtuna waxay tahay bay ahlucilmigu yidhaahdeen qofku marka uu saddexdan xaaladood midkood ku sugan yahay waa qof markaa mashquulsan runtii maskaxdiisi iyo niyaddiisina dhan bay jirtaa waxaanu ku tacalluqsan yahay hawshan iyo baylahda ku taalla ayuu ku mashquulsay kii gurigu talow gurigaa goormaa damaystiri oo iskee sadafka ya goormaad iska ded dushaa ku banaan ayuu leeyahy kan inantuu maheesan tahay wuxuu leeyahy sidee baad u dhis goormaad dhis oola gurigel kan kale ee waxa weeye xoolaha iibsaday dhalaaya dee wuu ka foolinayaa wuxuu markaa sugayaa inay u dhasho oo uu caana ka helo una taanto markaa dadka noocaas ahee waxyaabaha dunyawiga ah maskaxdoodu ay ku tacalluqsan tahay inuu iska in laga reebo ayuu amray waayo taasi waxa ay meesha ka saari kartaa jihaadkii inuu qofku ku galo biniyatin saadiqa wa casmin xaasimin niyo run ah oo qofku shahaado uu doonaayo diinta ilaahay uu usreeyo uu doonaayo iyo go-aan markaa go-an inuu ku qaabilo waxyaabaha kalena uu ka saaro markaa maskaxdiisa hanaaimta oo laynoo xalaaleeyey hanaaimtana yacnii ummadeennan unbaa waxa weeye ilaahay u xalaaleeyey khusuusiyaadka ummaddan aanay ka mid ahayd waay kadalika haniimada innaga qofka wax ka xada ummaddan dawaa qof dembi weyn galay dembi weyn qof galay wey laakiin dee waxa weeyaan markaa may dhicin ama may dhici jirin in la fadeexadeeyo laakiin ummadihii hore qofka wax ka saara waa la fadeexadayn jiray sida aynu xadiidku ka arag soo ma aragti dariiqa uu ku fadeexadoobi jiray lagu soo qaban jirayna dariiqa caynkaasu ahaa in lala baycoodo markaa asaadisu xadiiska lixaad can abi khaalid waxaa laga wariyay xakiim bni xisaamaha radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wuxuu ihi rasuulka ilahay u albayicaani labada wax kala iibsanaya waa baayicigii iyo mushtarigii kii wax iibinaya kii wax iibsanayay wey albayicaani labada wax kala iibsanaya bilkhiyaari ikhtiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa inta aanay kala tegin oo waa khiyaarulmajliskii weeye intaa aanay kala tegine meesha ay wada joogaan ikhtiyaar bay leeyihiinoo koodii doona ayaa ka noqon kara iibkaa laakiin taasi waa goorma waa haddii arrintaa aanay markaa ka noqosho la-aanta waa haddii aanay isu shardiin oo hadday isu shardiyaan oo yidhaahdaan iibkaasi marka uu dhaco walow aynu wada joognay midkeenna yaanu ka noqon oo sidaa ay ku kala iibsadaan kama noqonayaan fa in sadaqaa hadday run sheegaan labadaa wax kala iibsanaya oo wabayana ay caddeeyaan mid waliba alaabta uu sido iyo maaragtay waxa ay tahay haday ceeb leedahay iyo kuwaalatigeeda iyo wixii la mid ah buurika lahumaa fii baycihimaa iibkooda waa loo barakaynaya mid waliba wixii uu qaatay ilaahay baa u barakaynaya wa in katamaa hadday qariyaan ceebta iyo wixii ku sugan alaabta ama lacagtaba ku sugan oo wakadaba ay been sheegaanna muxiqat waa la tirtirayaa barakatu baycihimaa barakada iibkooda waa la tirtirayaa oo wax bilaa barakaa buu noqonayaa muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa waa xadiid horta sharax dheer oo macno ballaadhan kitaabkii hore cumdaana kitaabulbayc waa inagii ku soo maray waxa uu xadiidku daliilu yahay runta waxaa loo yaqaano iyo wanaaggay leeday yaa sidqu fi tijaara kolka qofka ganacsigii lagu jire wax la kala iibsanayo in run la sheego runtaasina waxay keenaysaa inay wax barakoobaan oy wax hagaagaan ayay markaa keenaysa halka run la-aantu barako la-aan ay leedahay markaa qofka muslimka ahi runta waa inuu laasimo hadduu wax iibinayo hadduu wax iibsanaayo hadduu sheekaynaayo hadduu hadlaayo fii jamiici axwaalihi runta waa inuu laasimo weeyi naftiisa run u sheego ilaahay run u sheego dadkana run u sheego weeyi baabu lmuraaqabati muraaqabada baabkeedii weeyi marka axaadiidta baabkani aada iyo aad bay u badan tahay oo kitaabkana axaadiid kale oo masaladan sheegaya runta ku saabsan way inagu soo mari doonaan horena way inoo soo martay rasaa'il gaara ama waxyaabo gaaroo laga qorayna way jiraan waa masalo iska adilo badan weeyi qaala baabulmuraaqabati muraaqabada baabkeedii weeyi muraaqabada waxaa loo jeedaa waa ilaalin qofku inuu ogaado ilaahay inuu arkaayo uu dabadeeta is-ilaaliyo oo ilaahay jala wacalaa uu iska eego uu iska ilaaliyo wixii uu ka doonayeyna uu wanaajiyo iska hagaajiyo laba jihaanay leedoo jihada koowaad ilaahay jala wacalaa waa raqiibun calayk waa mid raqiiba oo ku arkaayo ku daalacanaya oo aanad sinaba kaga qarsoomi karahayn magacyada ilaahayna waxaa ka mid ah alraqiib kaana allahu calaa kulli shayin raqiiba jihada labaadna waa xagga addoonka oo waa inaad addoonka ilaahay jala wacala waa inuu muraaqabeeyo siduu muraaqabeynaya waa inuu ogaado ilaahay jala wacalaa inuu arkaayo uu maqlaayo uu daalacanayo uu og yahay korkiisa iyo kalkiisaba oo dabadeeta ilaahay uu ka boqo si wanaagsan uu caabudo soo ma aragtid oo arrinta noocaasa qofku mar walba uu dareensanaado marka ilaahay uu iska ilaaliyo uu iska eego qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi saajidiin aladii allaha yaraaka ku arkaayo xiina taquumu marka aada salaada u kacayso wataqalubaka ay wa yaraa arkaayo taqalubaka isrogrogaaga fi saajidiina dadka tukanaya aada isla rogrogayso maraad taaganteed mar rukuucsanteed mar sii hoobanayseed mar sujuudsanteed mar fadhidee kolba aada waxa weeye xaalad ku sugan tahay innahu huwa samiicu lcaliim markaa qofku ina mar walba ilaahay arkaayo ayaa aayaddu inoo sheegaysa mar hadduu ilaahay mar walba ku arkaayana taa dareenoo ilaahay iska ilaali weeye inuu ilaahay xaalad xun kugu ogaado ama kugu arko wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wahuwa macakum ilaahay waa idinla jiraa aynamaa kuntum meel kastood joogtaan ilaahay jala wacalaa waa idinla jiraaba maciina wey maciyadan aayaddu ay sheegaysayna waa maciyadii caamka ahayd waana maciyatu lcilmi ilaahay jala wacalaa wuxuu addoomihiisa kula jiraa bicilmi cilmigiisa oo wuu og yahay korkooda iyo kalkooda ilaahay jala wacalaa wuu ogsoon yahay wey waxaa kaloo ilaahay uu kula jiraa araggiisa iyo maqalkiisa iyo awooddiisa iyo macaanidiisa kale rububiyadana uu kula jiraa ilaahay jala wacalaa maciyo khaasina way jirtaa markaa calaa kulli xaal ahlu sunnuhu waxay ku ijmaaceen maciyada nusuusta ku soo aroortay inay tahay maciyatulcilmi bay ahlu sunnuhu ku ijmaaceen ta noocaasina taawiil ma ahae waa daahirka lafdigu sida uu yahay waayo lafdiga maca siyaaqba waxbay faa'iideysaayo waxa ay ka warramaysa ayaa waxa weeya lagu fahmaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina allaha ilaahay laa yakhfaa calayhi shay-un kama qarsoono shayna kama qarsoomo shaygaasoo fi lardi walaa fi samaa ku sugan dhulka iyo mid cirka jiraa toona wax allo wax markaa ilaahay ka qarsoomaa ma jiro ama wax sare ha noqdo ama wax hoose ha noqdo acwalba alla wuu ogi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina rabbaka labilmirsaad rabbigaagu mirsaadka ayuu ugu jiraa iyo dhufayska oo kuwa gaalada ah waa mid og waa mid ka warhaya xadgudubkaa iyo waxa ay samaynayaanna waa mid ciqaabteeda ula diyaara ilaahay jala wacalaa iyo inuu ka abaalmariyo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaa'inata alacyun indhaha tooda wax khiyaamaysa iyo wamaa tukfi suduur waxa laabuhu ay qarinayaan ba ilaahay jala wacalaa wuu og yahay walaayaatu aayaadku filbaabi baabka xaal ay ku sugan yihiin kahiiratun way badan yihiin macluumatun waana mid la yaqaana wey khaainata alacyun waa indhaha waxa weeyaan ciddii ama qofkii aan arkahayn markaa eegaaya wixii markaa muxaramka ahaa ee aan eegisteeda loo ogolayn ee eegmada iyo markaa eegista ku xadaaya weeye haddii markaa qofka aada khaawisaysa ama aada eegaysa aanu ku arkahayn oo aada markaa meel intaad u dhukustay ama daaqad ama meel aad ka eegtay qofkii oo baraad lo aan dee ku arkahayn ogow ilaahay baa ku arkaya jala wacala soo ma aragtid ilaahay baa ku arkaya adigana markaa qofka muslimka ahi waa aynu muraaqabadaasi had iyo jeer uu xasuusnaado o aanu iloobin weyn qaala wa ama alaxaadiidu falawalu ka hore can cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu cumar ibn alkhaaab waxaa laga wariyey wa amiiru lmu'miniina radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi baynamaa naxnu iyadoo anagu cinda rasuuli llaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu joogno sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin id dalaca calaynaa waxaa nagu soo baxay oo mudh nagu soo idhi rajulu nin ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dhar caddaantiisu ay daran tahay oo aada u dhar cadcad shadiidu sawaadi shacri timamadoobaantiisuna aada u darantoo aada u timamadow dhar cad oo markaa nadiif ah timamadow oo nin dhallinyaro ah oo markaa timamadow ah laa yuraa laguma arkahayn calayhi korkiisa aharu safari raad safar laguma arkahayn walaa yacrifuhu mina axadun cid naga midina may garanahayn markaa xadiidka qeybtiisaa hore waxaa laga qaadanayaa ee ahlulcilmiga iyo culimada in lala fadhiisto oo wax laga faa'iidaysto oo wax laga barto majaalista cilmigana lagu dadaalo waayo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim rasuulkay la fadhiisan jireen si qur-aanka iyo cilmiga ay uga bartaan ee dhaqanka fiican ay uga bartaan iyo cibaadada su-aalo u weydiiyaan u tashadaan oo umuurta muslimiinta ay uga tashadaan iyo wixii kale manaafica waa mid waxaa kaloo laga qaadanayaa xaalkan uu jibriil ku yimi oo dharcadaanta ah ee marka majaalista cilmiga iyo goobaha khayrka lasoo xaadiraayo iyo meelaha xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam lagu hayo qofku inuu ku dadaalo markaa isqurxinta iyo isnadiifinta inuu ku dadaalo waayo sida aad aragta malakul jibriil hay-ad fiican oo qurux badan oo nadiifsa ayuu ku yimi wuxuu yidhi raad safar laguma arkahayn waay oo diiftii iyo waxyaabihii qofka markaa safarkaa ka muuqan jirtay kamay muuqan cid naga midina may geranayn taasi markaa arrin noocan maa hariib ah ayay dee ahayd soo ma aragtid oo ama waxay ahayd in dee raadkii safarku ka muuqdo qof musaafira uu noqdo ama waxay ahayd inay ciduuni garato oo qof deganoo dee waddanka jooga uu yahay labadii baan midna jirin xaalkiisuna dee markan uma caddaanin waa soo socday xataa jalasa ila nabiyi ilaa nabiga uu la fadhiistay sala allahu alayhi wasalam faasnada wuxuu ku tiiriyey ninkii rukbatayhi labadiisii jilibe ilaa rukbatayhi labadii jilibee nabiga calayhi الsalaatu wasalaam labadiisii jilib buu labadii jilibee nabiga ku tiiriyey marka wuu u soo dhowaaday weeye halkaana waxaa laga qaadanayaa had iyo jeer majaalista cilmiga lagu akhriyaayo cidda wax akhriyaysiiyo sheekha in loo soo dhowaado lana dhugto waxa la sheegaayo wa wadaca wuxuu dhigay ninkii kafayhi labadiisii baabacana calaa fakhidayhi labadiisii bawda ayuu saaray waay labadiisii bawdo ayuu saaray markaa damiirkan calaa fakhidayhi xagguu u noqonayaa ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen wuxuu u noqonayaa ninkan rasuulka u yimi oo xaqiiq ahaan jibriil ahaa markaa jibriil baa labadiisii baabaco wuxuu dul dhigay labadiisa waxa weeyaan markaa bawdo ayuu sidaa u dul saaray waay ahlulcilmiga qaarna waxay idhaaheen maya damiirku wuxuu noqonayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam markaa labadiisii baabaco ayuu labadii bawdee rasuulka sidaa u saaray calayhi الsalaatu wasalaam saasuu hor fadhiistay tafsiirkaa dambana waxa weeye waxaa caddaynaysaa riwaayad nasaa-igu wariyo ahlulcilmiga qaar ay idhaahdeen sanadkeedu waa saxiix ayaa waxa weeyaan markaa caddaynaysaa marka haddii riwaayaddaasi ay sugnaato ay saxiix tahay tafsiirkaasaa xoog badan shaki ma laha wa qaala waxaanu idhi yaa muxamadu muxamadow akhbirnii iiga waran can ilislaami islaamnimada bal hadda iiga waran qaala rasuulu llaahi rasuulki ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto afkagana afkana kaga dhawaaqda qalbigana ka qirto an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane wa ana muxamadan iyo nebi moxamed rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa tuqiimo salaata salaada waa inaad oogto watu'tiya azakaata oo zakadana aada bixiso watasuuma ramadaana bisha ramadaana aada soonto wataxuja albeyta beytkana aada xajto in istatacta ilayhi sabiilan xaggiisa haddii aada waddo ahaan u karto waddada loo maraayo aada u awoodo qaala wuxuu dabadeeta yidhi sadaqta run baad sheegtay facajibnaa lahu waanu la yaabnay buu cumar yidhi yas'aluhu bal waxbuu weydiinayaa wayusadiquhu waanu u rumaynayaa oo dee weli markaa waxaa cajabka iyo yaabka keenay xaalkiisaan weli u caddayn waay oo dee waxaa la yaqaanaa ama agtooda macruuf ahayd dadka dee muslimiinta ahi ardaydii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ahaayeen markaa qofka u yimaada ee markaa wax weydiiyaa dee saasuu ku qaadanayay laakiin waxay ka yaabeen sadaqta run baad sheegtay macallinkii rasuulka inuu ahaa baanay markaa ogeyn markay arrinkaa ogaadaan baa cajabku meesha ka bixi doonaa qaala wuxuu ihi faakbirnii iga waran can iliimaani haddana iimaanka iga waran buu yihi qaala wuxuu rasuulku yihi an tu'mina billaahi ilaahay waa inaad rumayso iimaanku wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi iimaankuna waa kaa qaala wuxuu ihi sadaqta run baad sheegtay markaa islaamnimadii iyo iimaankii halkan isku meel baa lagu sheegay mid waliba tafsiir gaar u yeeshay sida ahlu sunnuhu ay qabaan ee xoogga badan islaamka iyo iimaanku kolka meel lagu wada sheego kala macnay noqonayaan haddii la kala sheegana way se soo hoosgelayaan oo mid waliba kii kale macnihiisiina uu wataa qaala wuxuu ihi fa akhbirnii waxaad iiga warantaa haddana can ilixsaani bal hadda ixsaanka iiga waran qaala wuxuu ihi an tacbud allaha ilaahay waa inaad caabuddo kaannaka taraahu sidood arkayso ilaahay waa inaad u caabuddo haddaad ilaahay arkayso aada caabuddana waxaan shaki ku jirin sida ugu heerka sarraysa ee ugu qiimaha badan inaad ilaahay jala wacalaa u caabudayso sida ugu wanaagsan fain lam takun taraahu haddaanad arkahayn fa innahu yaraaka isagaa ku arkaya derajadaa sare haddii aada hoos uga soo dhacdo oo aada ilaahay u caabudi kari weydo si ood adigu arkayso waa inaana taa labaad hoos uga dhicinoo ilaahay waa inaad u caabuddo adiga oo dareensan inuu ku arkaayo oo uu ku daalacanaayo oo uu ku og yahay dabadeetana aada waxa weeye wanaajiso ilaahay jala wacalaa cibaadadiisii aada wanaajiso waana alixsaanu fii cibaadati illaahi tari weeyi cibaadada ilaahay in ixsaan lagula yimaado oo la wanaajiyo halkanina waa halka xadiidkani baabkan muraaqabada uu ka quseeyo ee shaahidka iyo markhaatiga uuga yahay weeye halka xadiidkan looga soo arooriye halkaa wey waay waxaynu walaalayaal naqaanaa haddii bashar shaqo kuu dirto tusaale ahaan inta basharkaasi uu ku arkaayo ama aada og tahay inuu kula socdo had iyo jeer maaragtay girif giriftaa kaa dhammaanaysa shaqada inaad wanaajiso ayaad isku dayeysa ood halkeedii dhigto ama aada maaragtay sidii lagaa doonayo kama sii wanaajiso maxaad u malaynaysaa allihii jala wacalaa cibaadada kuu dirtay salaadan aynu tukanayno kuu diray ee khayrka kuu diray bal markuu ku daalacanaya maxaad u malaynaysaa ee ikhlaaskaaga wuu og yahay ee mutaabacadaada wuu og yahay ee niyaddaada wuu og yahay ee waxba aanay ka qarsoonayn maqaamkaasi wallaah waa maqaam inagu dhiiri gelinayo cibaadaadka inaynu wanaajino oo aynu waxa weeye qurxino oo si fiican aynu gudano qaala wuxuu ihi faakbirnii iga waran can amaaraatiha qaala wuxuu ihi faakbirnii iga waran can isaacati saacadda iga waran buu haddana yihi qiyaamaha iyo goorta ay dhacayso qaala wuxuu ihi mal mas-uulu kan la weydiinayaa maaha canhaa xaggeeda biaclama mid uga aqoon roon mina saa'ili kan wey kan weydiinaya anigoo aadi weydiisay oo nebi moxameda iyo adigoo i weydiiyo malakuljibriili saacaddu goorta ay dhacayso ogaalkeeda iskuma dhaano midkeenna ma oga weeye haddii afdalu lmalaa'ika iyo afdalu lbashar aanay ogeyna cid kalena ma oga saacaddu goortay dhacaysana ilaahay unbaa oga xataa cid kale malaa'igtu ma oga ambiyaduna ma oga cid kalena hadalkeeda badda waxaa markaa halkaa laga qaatay oo kale qofku waxaanu garanayn marka la weydiiye allahu aclam inuu yidhaahdo allahu aclam waa inuu yidhaahdo weeye qaala wuxuu ihi faakbirnii iga waran haddaba can amaaraatiha calaamadaheeda iga warra amaaraadkeedu waa ashraadeedi iyo calaamadaheedii saacadduna calaamaday leedahay waxaanay u qeybsamaan ashraad kubraa iyo ashraad suqraa intaba adiladu way sheegtay markaa kuwii yaryaraa badidoodu way dhaceen hadda laakiin kuwii waaweynaa ayaa dambeeya oo weli la sugaya qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yihi an talida waa inay dhasha alamatu addoontu rabbataha sayidadeedii waxaa looga jeedana sheekhaa fasiri doona wa an taraa waa inaad aragta alxufaata kuwii cagaagnaa ee alcuraata caydhaah alcuraata qaaqaawanaaye alcaalata caydhaaha ee ricaa-a shaayar iyo raacyada aha oo yatataawaluuna ku dherartamaaya fil bunyaani dhismayaasha ku dherartamaaya anaa kaa dhismo dheer iyo anaa kaa fooq dheer iyo anaa kaa guri dheer waay laba calaamuu markaa sheegay oo mid ay tahay an talida alamatu rabbataha midna ay tahay dadkii waxa weeye iska xaaladoodu iska hoosan jirtay ee kabaala ah ee qaaqaawanaa maryahana haysan caydh aha xoolaha raaci jiray oo markaa dhismayaal dhaa dhismayaal dhaadheer dhisayo isugu faanaaya inaad aragto macnihi xaaladdii baa isbedeli doonto weeyi uma indalaqa dabadeetana ninkii rasuulka su-aalaha weydiinaya waa tegay oo falabithtu waxaa nagaaday maliyan mudda ayaanu markaa nagaaday waay mise falabithnaa maliyan ya muddo ayaanu waxa weeye nagayn muddadaasina waa asal ahaan zamanka dheer baa la idhaha saddex inay ahayd buu sheekhu sheegi doonaa uma qaala dabadeetana wuxuu uhi yaa cumaru cumaro watadrii miyaad garanaysay mani saa'ilu kii waxi weydiinaya cidduu ahaa qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa ayaa og qaala wuxuu ihi fainahu jibriilu jibriil buu ahaa ataakum wuu idin yimi yucallimukum si uu idin bara diinakum diintiina rawaahu muslim muslim baa wariyey marka xadiidkani waa xadiis cadiim ahoo sharxiisuna waa iska badan yahay bale ahlucilmiga qaar xadiidkan waxay ku magacaabeen ama ku tilmaameen inuu yahay umu sunna sunnada rasuulka iyo axaadiidta rasuulka hooyadu umu sunna macaanidii sunnadu sheegaysaoo dhan buu koobsanaya kutub baana jirta mualafaad gaar ahoo xadiidkanun ahlucilmigu ay ku sharaxeen sida aad aragta arkaantii islaamka iyo arkaantii iimaanka iyo ixsaankii iyo calaamaadkii saacadda iyo markiiba uu sheegayay iyo aadaab iyo masaa'il kale dalabulcilmiga iyo aadaabta wax loo dalba iyo sida shuyuukhda loola fadhiista iyo sida cilmiga dadka loo weydiiye iyo wixii aanad garanayn haddii lagu weydiiye waxaad kaga jawaabaysa iyo masaa'ilka ku saabsanee xadiiska ku jiraaba badan intaan inta kaleba loo tegey marka calaa kulli xaal shuruuxda ahlulcilmigu ka bixiyeen in la akhristaa walaalayaal aada u muhiima sida sharaxa ibnu rajabka oo kale kitaabkiisa jaamiculculuumka sharax cajiiba ayuu ku sharaxayaa kadalika ahlulcilmiga kale waxaa kaloo sharaxa xadiidkan sharaxiisa risaalad gaara ku leh asheykh cabdulmuxsin alcabaad xafidahu llah juz markaa waxoogay leego mufiid ah ayuu ku leeyahay ahlulcilmigii waaweynaana xadiidkan meelaha ay ku sharaxeen oo dhan sharax dheer bay kasii daayeenoo ardayga ay tahay inuu daalacdo marka inahaynu sheegnay marka laga yimaado waxaa xadiidku inoo tilmaamayaa islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka intuba inay yihiin markaa min addiin oo darajaadkii diinta ay yihiin waayo rasuulku intaasoo dhanba diin buu ku magacaabay saddexdaa uu weydiiye rasuulka iyo weliba saacadda iyo calaamaadkeedaba diin buu ku magacaabay waayo qasdiga jibriil uu u yimina waxa uu ahaa in saxaabada iyo dadkan xaadiriinta ahi ay cilmigan iyo markaa jawaabahan ka faa'iidaystaan buu ahaa saa awgeed ba ahlucilmigu waxay dhahaan waxaa xadiidka laga qaadanaya haddaad soo xaadirta majlis cilmi tusaale ahaan oo ay jirto masale muhiim oo adigu aada garanaysa laakiin dadku ay u baahan yihiin fadhiya inaad sheekha ama cidda wax akhriyaysa weydiin karto si looga jawaabo oo dadku ay dabadeeto uga wada faa'iidaystaan walow adigu aada markaa haysidbe sidan jibriilba uu sameeyey calayhi salaam waay qaala wuxuu uhi wamacnaa talidu lamatu rabbataha macnaheedu waxa weeye ay sayidataha sayidadeeday dhali doonta addoontu wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye an takhura inay badato asaraari addoomaha lasoo qafaashay xataa talida alamatu ilaa ay dhasho addoonta asuriyatu suriyadda ahee sayidkeedii markaa waxa weeye uu u galmooday bintan inan lisayida sayidihaa sayidkeeda inay u dhasho oo addoommahaasaa raggii soo qabsaday ee lahaabaa markaa waxa weeye carruur u dhali inan bay u dhali doonaan hablo tusaalahaan wa bintu sayidi sayidka inantiisuna fii macna sayidi sayidka macnihiisii bay markaa ku sugan waayo sidaasay markaa hooyadeed ay sayid ugu noqonayso oo dhinacna waa ka hooyadeed oo markaa dee hooyadeed waa iyadaa dhashay inanteedu dhinacna xoolihii aabbaheed unbay ka mid tahay oo dee aabbaheed baa waxa weeye iska leh wa qiila kayru daalika kaa tafsiirkaa kayrkiina waa la yidhi tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mid ah cuquuqulwaalideynkaa badan doona waalidinkaarnimadaa badan doonta ilaa hablihii iyo carruurtii ay markaa hooyooyinkood sida addoommahoo kale ay ka dhigtaan oo ay iyagu amraan oo ay diraan oo ay waxfaraan oo iyagu ay amraanba walcaalatu caaladuna alfuqaraau dadka fuqaradaa wey wa qowluhu maliyan uu yidhina ay zamanan طawiila wakti dheer wa kaana daalika muddadaasina waxaa halaaan saddex ba sidaa riwaayad kale ay sheegayso waay athaaniya xadiidka labaad can abi darin waxaa laga wariyay abi dar oo jundub bni junaada ahaa iyo wa abi cabdiraxmaan oo mucaadi bni jabalin ahaa radia allahu canhuma ee labadaa saxaabi waxaa laga wariyey can rasuulilaahi rasuulka ilaahay inay ka wariyeen sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi itaqi illaaha ilaahay ka boqo xaydumaa kunta meel kastood joogto ilaahay kaga boqo wakhti kastood joogtana ilaahay ka boqo waayo xaydumaadaasi tasluxu lلzamaani wاlmakaani jamiican meel kastood joogto iyo goob kastood joogto iyo wakti kastood joogtaba ilaahay kaga boqo wa atbic waxaad raacisaa asayi'ata sayi'ada iyo xumaanta kaa dhacday alxanata wanaag raaci oo ka dabageeta muxuhaa iyada ayaa tirtiri doontee wakhaaliq innaasa dadkana waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin akhlaaq xasanin wanaagsan dadkana dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan kula dhaqan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey waxaanuu yihi waa xadiid markaa xasana xadiidkani calaa kulli xaal shawaahidna wuu leeyahay waa xadiis sugan weeye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugan waxaan u sheegayaa dardaaran aada iyo aada u qiimo badan oo dhexalgala oo rasuulku saxaabadiisii qaar uu u dardaarmay ummaddiisana guud ahaan uu u wada dardaarmay waxaana dardaarankaasi uu ka kooban yahay saddex qayboodoo qaybta koowaad ay tahay qofku mar walba inuu ilaahay ka boqo hadduu wen yahay iyo hadduu yar yahay hadduu faraxsan yahay iyo hadduu cadhaysan yahay hadduu ladan yahay iyo hadduu dhiban yahay hadduu imtixaaman yahay iyo hadduu nicmaysan yahay macnaha xaalad walba inuu ilaahay ka boqo mar walbana ilaahay uu muraaqabeeyo ogaado ilaahay inuu arkaayo taalacanaayo qaybta labaadna ay tahay kolley waa la dembaabayaa oo dee basharku waa iska gaf badaneh qalad iyo dembi qofka wuu ka dhacaya dii qofku kolkaa uu dembaabo inuu wanaag raaciyo oo xasano uu ka dabageeyo dembigii iyo xumaantii ka dhacday xasanadaasina waxay noqonaysaa towbaddii inaad toobad keento waxay noqonaysaa istikfaartii inaad ilaahay weydiisato inuu dembiga kaa dhaafo waxaa kaloo noqonaysaa wanaagyadii iyo khayrarkii kale waaqimi الصalaaةa طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aati dalika dikraa liلdaakiriin khayr kan badani xumaantii ka horeysay isagaa waxa weeye tirtiraayo qaybta saddexaadna waa dadka dhaqan wanaagsan kula dhaqan oo xadiid kalena wuxuu tilmaamayo kitaabka aynugu tegi doonaa walyaأti ilى الnaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh qofku dadka hawlo tago ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay dadku inay isaga kula dhaqmaan dabeecadda iyo dhaqanka fiican ee dadka ka rabto adiguna kula dhaqan weeye marka xadiidkana sidaasuu xadiis cadiima u yahay oo muraaqabadii uu usoo arooriyeyna laga qaadanayo qofku mar walba inuu ilaahay muraaqabeeyo rabbigii uu ka boqo halkaa aynu dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online